أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warkada hornimo ugu doorka roon dowladda xabashada etoobiya ayaa shaaca ka qaaday inay diyaarisay ciidankii ay ku qabsan lahayd qayb ka mid ah badda dalka soomaaliya maxkamadda wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala wilaayadaas qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gedo shirkii u dhexeeyey mucaaradka iyo xasan gurgurta ayaa ku soo dhammaaday natiijo la'aan iyadoo labada dhinac aysan gaarin wax xal ah wilaayada islaamiga gedo ayaa soo gebagabaysay tartanka qur-aanka kariimka degmooyinka wilaayadaas askarta ubadkeenyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga jubbada hoose iyadoo qulqulka maleeshaadka towbadkeenka uu isa soo tarayo ardayda machadka alhima ayaa sameeyey bandhiga cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga galguduud
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay lixda bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda xabashada etoobiya ayaa shaaca ka qaaday inay diyaarisay ciidanka ay ku qabsan lahayd qayb ka mid ah badda soomaaliya xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo eegaya dowladda xabashida itoobiya oo muddo badan ku taamaysa inay xoog ama xeylad kula wareegta qaybo ka mida badda soomaaliya ayaa haatan diyaarisay ciidan cusub oo ay ugu talagashay inay ku qabsato xeebaha soomaaliya ra-iisul wasaare abiy axmed oo shalay khudbad ka jeedinaya munaasabad ciidan oo ka qabsoontay magaalada hawaasa ayaa shaaca ka qaaday dhismaha ciidankan gaarka ah oo uu sheegay inay ka howlgeli doonaan xeebaha badda cas ilaa xeebaha soomaaliya gaal abiy axmed waxa uu sheegay in haatan ay ka guureen tababaradii dhulka iyo buuraha islamarkaana ay u wareegeen tababarada badda isagoona ku nuuxnuuxsaday in ciidankan ay diyaariyeen ay awood u leeyihiin inay ka dagaalami karaan dalalka dariska ከሶማሌ ጫፍ እስከ ምጽዋ ጫፍ laga soo bilaabo cirifka soomaaliya ilaa cirifka masawac waxaan diyaar u nahay inaan taageerno sugidda ammaanka oo aan ka hortagno argagixisada badda sidoo kale waxaa naga go'on inaan hubinno horumarka iyo barwaaqada gobolkeenna eliid fores ma aha ciidan keliya sugaya amniga etoobiya waa ciidan loogu talagalay inay qayb ka qaataan howlgal kasta oo ka dhici kara gobolka si loo xaqiijiyo amniga iyo nabadda gobolka waxay ku hubaysan yihiin tiknolojiyadda casriga ah waxaana ka go'on gaarista iyo xaqiijinta hadafkooda waa ciidan difaac oo loogu talagalay bariga afrika qaaradda oo dhan iyo guud ahaan gobolka waan ku faraxsanahay waanan soo dhoweynaynaa ድፍን የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ድፍን የአፍሪካ ሀገራት እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን እላችሁ ፈልጋለሁ።
fagaaraha uu abiy axmed ka hadlayay oo ahayd munaasabad ciidan oo ka qabsoontay taliska howlgallada gaarka ah ee etoobiya ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay halkudhegyo lagu xardhay erayo ay ka mid yihiin jeclow ama necbow etoobiya ma sii ahaan doonto dal aan bad lahayn hadalka gaalkan ayaa ku soo aadaya xilli etoobiya ay xusulduuba ugu jirto sidii ay ku xayuubsan lahayd qeybo ka mid a xeebaha soomaaliya iyadoona weliba xilligan doonaysa inay foodsaar ka dhigato habraacyo lagu sheegay heshiisyo ganacsi oo murtad cirro uu shaaciyay in dhowaan uu la geli doono maamulka saliibiga ah ee adisababa waad mahadsantahay waa xasaan maxkamadda wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaaro ku yaala wilaayadaasi sida uu ku waramayo yaasir maxmed boqolaal ka mid ah bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada bo-aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa isugu yimid daawashada in ay goobjoog ka noqdaan fulinta xad ka mid ah xuduudda allah oo ah xaduridda kaasi oo lagu soo afjaray koox jawaasiis ah oo indha iyo hagow ahaa cadowga allah walahooda siiyey diinkooda iyo dadnimadoodana dhaafsadaysan dareerta yar oo ay ka heleen saliibiyiinta iyo murtadiinta maadaama ay yihiin dhagarqabayaal iyo makari ujoog har iyo habeenba ku howlan dhibaateynta islaamka iyo ehelkiisa markasta waxa uu cadowga ummaddu isku dayaa in bulshada muslimiinta uu ku dhex beero suuntiisa isaga oo raadinaya khuwanadiin laawayaal ah oo uu ku gaaro fulinta ahdaaftiisa balse dhanka kale indhaha geesiyaasha islaamka ayaa ah kuwo furan una taagan ilaalinta iyo badqabka muslimiinta iyo mujaahidiinta ku taagan jidka allaah si ay u fashiliyaan qorshaha guracan ee saliibiyiinta iyo kuwa ku kaaban fagaaro weyn oo ku yaala degmada bo-aale ayaa la hor keenay koox ka mid ah mujrimiintaasi u adeegaysay cadowga allaah si loo marsiiyo cadaaladda shartoodana looga horleexiyo muslimiinta qaadiga maxkamadda kudhaqanka shareecada islaamka ayaa fagaaraha ka akhriyey eedda jawaasiista xukunka lagu fuliyey kuwaasi oo tiradoodu ay gaaraysay ilaa shan jawaasiis ah waxa uuna qaadigu soo bandhigay dhibaatooyinkii ay geysteen iyo godobtii ay galeen ee keentay inay ka ridoobaan diinta islaamka ujeeddo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad cali cabdulaahi aadan oo loo yaqaano aliyey da'diisuna tahay labaatan iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqaynayay jawaasiista murtadiinta gaar ahaan kuwa la shaqeeya maraykanka kana dambeeyey duqeymo iyo weeraro ka dhacay shabeellada hoose eedaysanaha labaad cabdiqaadir xasan xuseen oo loo yaqaano cadnaan da'diisuna tahay labaatan iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka kana dambeeyey duqeymo ka dhacay magaalada jilib eedaysanaha saddexaad aadan ibraahim maxamed oo loo yaqaano aadan ganay da'diisuna tahay soddon iyo siddeed jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta gaar ahaan kuwa koonfur galbeed wuxuuna xog ka gudbin jiray mujaahidiinta eedaysanaha afaraad aadan cusmaan xuseen oo loo yaqaano jiidaw da'diisuna tahay soddon jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta gaar ahaan kuwa ku sugan qoryooley wuxuuna xog ka gudbin jiray mujaahidiinta eedaysanaha shanaad aadan maxamed ibraahim oo loo yaqaano suudaani da'diisuna tahay labaatan iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta gaar ahaan kuwa la shaqeeya maraykanka kana dambeeyey duqeymo ka dhacay shabeellada hoose intaasi kadib qaadiga ayaa fagaaraha ka akhriyey xukunka maxkamadda intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadoodii kor ku soo xusnay iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xadurriddo ah almaraajic qowluhu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakhidu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin waqowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah waannii rasuulu allah ila biixdaa halaath النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ بن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحوكسقنا ذي قرال وبالله التوفيق هدنا وحنفلنا حكمك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون kani waa masiirka jaasuus walba oo basaas u noqda cadowga allaah waana halka uu ku dambeynayo mujrim kasta oo ka xubsiibta diinta islaamka adduunyo yarna dhaafsadaa si kastoo ay isku qariyaan haddana maalin un waa la marsiin doonaa xukunka ay mudan yihiin loogana argudi doonaa muslimiintii lagu dhibaateeyey sababtooda jaasuus walbana ha ogaado in maalin un la fashilin doono si kastoo ay muslimiinta iskugu ekeysiiyaan hum alcaduwu faxdaruhum qaatalahum allaah annaa yu'fakuun mahadsanid yaasir qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsanna walaayada gedo qaraxan mujaahidiinta ay ka fulayeen ee gudaha degmada ceelwaaqa ayaa lala eegtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa loogu yeero nisa waxaana jira khasaare ka soo gaaray cadowga qaraxasi shirkii u dhexeeyey mucaaradka iyo xasan gurgurta ayaa ku soo dhammaaday natiijo la'aan iyadoo labada dhinac aysan gaarin wax xal ahaba yaraatee walaalka cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan haya dowladda xabashida itoobiya oo muddo badan ku taamaysa inay xoog ama xeylad kula wareegta qaybo ka mida badda soomaaliya ayaa haatan diyaarisay ciidan cusub oo ay ugu tala gashay inay ku qabsato xeebaha soomaaliya ra-iisul wasaare abey axmed oo shalay khudbad ka jeedinaya munaasabad ciidan oo ka qabsoontay magaalada hawaasa ayaa shaaca ka qaaday dhismaha ciidankan gaarka ah oo uu sheegay inay ka howlgeli doonaan xeebaha badda cas ilaa xeebaha soomaaliya gaal abey axmed waxa uu sheegay in haatan ay ka guureen tababaradii dhulka iyo buuraha islamarkaana ay u wareegeen tababarada badda isagoona ku nuuxnuuxsaday in ciidankan ay diyaariyeen ay awood u leeyihiin inay ka dagaalami karaan dalalka dariska ከሶማሌ ጫፍ እስከ ምጽዋ ጫፍ laga soo bilaabo cirifka soomaaliya ilaa cirifka masawac waxaan diyaar u nahay inaan taageerno sugidda ammaanka oo aan ka hortagno argagixisada badda sidoo kale waxaa naga go'on inaan hubinno horumarka iyo barwaaqada gobolkeenna eliid foris ma aha ciidan keliya sugaya amniga itoobiya waa ciidan loogu talagalay inay qayb ka qaataan howlgal kasta oo ka dhici kara gobolka si loo xagiijiyo amniga iyo nabadda gobolka waxay ku hubaysan yihiin tiknolojiyadda casriga ah waxaana ka go'on gaarista iyo xaqiijinta hadafkooda waa ciidan difaac oo loogu talagalay bariga afrika qaaradda oo dhan iyo guud ahaan gobolka waan ku faraxsannahay waanan soo dhoweynaynaa ድፍን የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ድፍን የአፍሪካ ሀገራት እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለንላችሁ ፈልጋለሁ።
fagaaraha uu abey axmed ka hadlayay oo ahayd munaasabad ciidan oo ka qabsoontay taliska howlgallada gaarka ah ee itoobiya ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay halkudhegyo lagu xardhay erayo ay ka mid yihiin jecelow ama necbow itoobiya ma sii ahaan doonto dal aan bad lahayn hadalka gaalkan ayaa ku soo aadaya xilli itoobiya ay xusulduuba ugu jirto sidii ay ku xayuubsan lahayd qeybo ka mid a xeebaha soomaaliya iyadoona weliba xilligan doonaysa inay foodsaar ka dhigato habraacyo lagu sheegay heshiisyo ganacsi oo murtad cirro uu shaaciyay in dhowaan uu la geli doono maamulka saliibiga ah ee addis ababa mahadsanid cabdiqani wilaayadii islaamiga ee gedo ayaa soo gebagabaysay tartanka qur-aanka kariimka degmooyinka wilaayadaasi haddaba warbixinta warkan waxaa haya cazaam carafaad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور
munaasabadana waxaad mid lagu soo gebagabaynayay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayada gedo ayaa waxa uu ka dhacay masjidka jaamaca ee degmada ceelcadde waxaana ka soo qaybgalay marti sharaf kala duwan ardayda ka kala socotay degmooyinka wilaayada gedo ayaa ku tartamayay soddonka juus toban iyo shanta juus iyo tobanka juus waxaana abaalmarino qaali a la guddoonsiiyey ardaydii kaalimaa hore galay intay socotay munaasabadan ayaa waxaa halkaasi ka hadlay golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gedo oo ay ka mid yihiin nabadoon cali macalin aadan nabadoon cali xiish nabadoon maxamed nuur xesi iyo afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gedo nabadoon xasan cismaan biixi iyagoona halkaasi ka jeediyey dardaarana kala duwan kuwii keenay mustawaha boyntayaal baad isdheertihiin idinkana inaad kor u soo kacdaan dadaashaan xafladdan teeda kale idinkuna inaad maqaam fiican gaartaan inaad ku hamisaan idinkana waa waa idiin soo joodinayaa tartankii soo maray heer degmo haddana u soo gudbay heer gobol ikhtitaamkiisii ragga u fadhiya oo kala duwan ayaan iyagana u mahad celinaya waxaan leenahay jasaakum allaahu khayra wa khayra aljazaa wa axsana allaahu ilaykum raggii yaryaraa oo soo korahayey oo raggii mustaqbalka ahaa oo ku dadaalay qur'aanka kariimka ah barashadiisa xambaarayna ayagana waxaan leenahay kuwii loo aaya noqda diintiinnana naafac allaha ka dhigo mustawihiinnana midkaan mid ka korreeya ha noqda ayagana intaasaan leenahay annaga ka odayaal ahaan waan soo dhowaynaynaa waan ku faraxsannahay waana u ducaynaynaa waxaana leenahay bisha rabadaan oon ku jirno bisheeda kale tartan midkaan ka sii qiimo badan allah isugu kaayo keeno adinkana dadaalkiina laban laaba tartankani sida loo ogyahayba wuxuu ka socday degmooyinka gobolka guud ahaan maantana wuxuu marahayaa meeshii samafaynalkii ugu dambeeyey oo gobolku ooga bixi lahaa oo u gudbi lahaa dhanka dalka guud waxaana leenahay gobolku hadda si wanaagsan ayaa looga baranhayaa cilmiga iyo qur-aanka iyo dhammaan diinta allah subxaana wa tacaala kor baana loo qaaday waxbarashadii waxaana rajaynaynaa inay sii laba raabanto ardayda tartankan ka soo qayb gashay oo la dhihi karo kumanaan arday oo degmooyinka kala joogay kulli moraalkooda wuxuu ahaa mid aad iyo aad u fiican akhriskooda iyo kasoo qaybgalashkooda iyo dhiiranaantoodana aad bay u fiicnay insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan u rajaynayaa inay sii socdaan kuwa ka maqan oo yaryarkaana ay soo qabsan doonaan waddadaas iyada insha allahu tabaaraka hadduu ilaahay yidhaaho intaasi kadib waxaa la gudagalay ku dhawaaqista ardaydii kaalimo hore galay kuwaasoo la godoonsiiyey abaalmarino qaali ah afar degmo oo waxa weeyaan gobolka gedo ka mid ah ardaydii kaalmaha soo gashay waa ardada meesha la keenay degmada eelcaddo degmada baardheere degmada garbahaarey iyo degmada eelwaaq alfaa'isuul uulaa oo soddonka jus ka tartamay degmada waxa weeyaan baardheera magaciisa waxaa la yidhaahdaa nuur yuusuf cabdi falyatafadal waxaan ugu talagalnay musxafka qur-aanka kariimka ah iyo lacag boqol doolar ah insha allahu tacaala jazaahu llaahu khayran waaya alfaa'isu athaani ardayga waxa weeyaan kaalanta labaad shan iyo tobanka u galay fu'aad nuur cali waaya nuur waxaan ku abaalmarinaynaa insha allahu tacaala kutub qur-aanka kariimka ah iyo wax weeyaan lacag siddeetan doolar ah ilaahay jalla wacalaa amtaashaadan ha badiyo alfaa'isu athaalith ardayga waxa weeyaan tobanka jus kaalanta koowaad ka galay maxamuud bishaar cabdi ardaygan waxa weeyaan maxamuud bishaar cabdi waxaan ugu talagalnay kutaab qur-aanka kariimka ah iyo lacag lixdan doolar ah waxaan leenahay jazaahu llaahu khayran ilaahay ha ku barakeeyo wilaayada islaamiga ee gedo ayaa bil kasta oo ramadaana waxay tartanka qur-aanka kariimka u qabataa madaarista qur-aanka kariimka ee ku yaala degmooyinka wilaayadaas askarta ubadkeen yaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga jubbada hoose xilli uu isa soo tarayo qulqulka toobadkeenayaasha murtadiinta cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa tafaasiisha warkan eegaya raggan toobadkeenayaasha ah oo tira ahaan gaaraya saddex askari ayaa ka soo goostay maamulka shahadla dararka isku magacaabay jubbaland kuwaas oo isu soo dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose islamarkaana u samaysay soo dhoweyn qurux badan toobadkeenayaashan ayaa ka soo goostay maleeshiyaadka ku sugan jasiiradda buurgaabo ee duleedka magaalada kismaayo waxaana markii toobadda loo qabtay kadib loo lacageeyey hubkii ay la soo goosteen iyagoo ugu dambayntiina la hadlay idaacadda islaamiga ah ee landulus magacaygu waa cabdiraxmaan xasan maxamuud waxaa ka soo tagnay oo ka nimaaday halkii buurgaabo ahayd kulley buurgaabana caqabad baa naga keentay caqabadii naga keentayna weli meesha waa ka jirtaa balse laakiin soo dhoweynta nala soo dhoweeyey waa midaan aad iyo aad ugu farxnay mana naanfilanay insaan naloo soo dhoweynayo maasha allah haddana wax dhibaataa manaan arag walacalna magacayga waxaa la yidhahdaa ciise cabdi kasoo tegay buurgaawo run ahaantii wixii aan filinayo magaranaysayo wixii aan la kulmay labay kala noqotay maasha allah dad waxaan walaalo aad u qalbi wanaagsan ayaan magaranaysayo aan la kulanay aad noo soo dhaweeyeen aad inoo jecel run ahaantii arrin qiira la ila noqotay aniga magaranaysa waxaan ka aaminsanaa iyo iyo wixii kale waxaa ana tababar waan soo qaatay akademiyan tababar soo qaatay muddo afar bilood iyo bar ah buurga waxyaala aga keena waxaa ka mid ah anigu meesha oo magaranaysaa caqabad ugu horeysa ay tahay biyo la-aan midda ku xigto ay tahay magaranaysaa arrin oo ciidanka dhexdee qabiile wax ka jirin iyo aniga shaqsi ahantii magaranaysaa fikirka oo magaranaysaa oon aan ku joogo meesha oo diidanaa anisaan ciidanka usoo qorto weli dagaal maana gelin magacayaan ku bilaabaya maxamed aadan maxamed aadan wey waxaan ka yimid buurgacbo meel la yidhahdaan ka yimid hadda marka waxaan leeyahay buurgaabaan ka yimid meeshu waxay ahayd meel biyo la-aan taqaanaayo waa meel aad lagu jirban yahay ma dhaqanka meesha ka jir waan la qabsan weyne waayo dhaqanaad la qabsan kartaa maaha dhaqanka alaad baa ka jira magaa saad uga bixi lahayd yaad foligeeda markaaba galaysaa waa qayb ka mid ah askarta taa'ibiinta ah ee sida xawliga ah u soo gaara deegaanada wilaayaadka islaamiga ah iyagoo ka faa'iidaysanaya baaqida isdabajoogga ah ee ka imaanaya hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab golaha nuqabada iyo maamulada wilaayaadka islaamiga ah waad mahadsantahay walaalka bukhaari ugu dambayntii ardayda macadka alhima ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga galgaduud marwaan maxamed ayaa warbixinta warkani haya
عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني barashada luqadda carabiga waa tiir dhaxaad u ah fahamka diinta islaamka waana afkii qur'aanka kariimka ah axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasallam iyo kutubta cilmiga shareecada sidaas darteed qofka ku dadaala barashada carabiga wuxuu helayaa furayaal aqooneed oo u sahla garashada macnaha saxda ah ee diinta isla markaana kobciyo fikirkiisa aftahanimadiisa iyo isku xidhka ummadda islaamka ahmiyaddaas aaweed bulsho kasta oo dar yeesha barashada luqadda carabiga waxay dhabaha u xaaraysaa horumar diimeed dhaqan iyo mid maskaxeedba gabdhaha muslimaadka ah ee wax ka barta macadka alhimah oo lagu barto luqadda carabiga kana furan degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud ayaa qabtay bandhiga cilmiyeed qiimo iyo miisaan leh bandhigan ayaa ahaa mid ay ardaydu ku muujinayeen wax soo saarka aqooneed ee ay ka heleen macadka intii uu furnaa gaar ahaan afartii bilood ee u dambaysay macadkan ayaa dumarka muslimaadka u baraya luqadda carabiga si dhammaystiran sida ku hadalka carabiga muxaawara tacbiirka carabiga adabka iyo barashada mufradaadka waxaa kaloo xusid mudan in macadka uusan ku koobnayn oo keliya dadka wax akhriyi karaa ama wax qori karaa balse uu si siman wax ugu faa'iideeyo dadka waaweyn iyo carruurta taasoo muujinaysa aragti fog iyo himilo ballaaran oo waxbarasho bandhiga cilmiyeeda ay sameeyeen hablaha muslimaadka ah ee ceelgaras ayaa ahaa mid indhaha soo jiita kana turjumaya kartida iyo dadaalka ardayda waxay soo bandhigeen xiwaaro carabi ah oo ay si habsami leh isu weydaarsanayeen sidoo kale ardaydu waxay muujiyeen awoodda ay u leeyihiin turjumaadda kelmadaha carabiga una beddelayeen luqadda soomaaliga taasoo caddeyn u ah faham qoto dheer iyo xirfada aqooneed oo kor u sii kacaysa وباسم طلبة معهد الهمة لتعليم اللغة العربية لمحافظة عيلقرس في ولاية قلقدود الإسلامية أولا نبارك جهود إخواننا المجاهدين الذين تسدوا للحملة العدوانية للولايات الإسلامية والذين حققوا لنا شفاء صدور المسلمين وإزالة غيظهم وإدخال السرور عليهم وإدخال السرور عليهم بما أصاب الله به عدوهم من النكال والذلة والمهانة
إني لا أمنح نصحي ثم أبذل لمن بغى نفعه عني ويقبل إني لا أمنح نصحي ثم أبذل لمن بغى نفعه عني ويقبل
يا من يروح ويغدو في مدالبه فمطلب فائت لو أنت نائله يا من يروح ويغدو في مدالبه فمطلب فائت لو أنت شايله العمر يذهب والآمال قائمة فانظر لعزمك فيما أنت شاغله العمر يذهب والأمال قائمة فانظر لعزمك فيما أنت شاغله أختي أراك كئيبة ماذا أصابك
لم أصابني شيء ولكن رأيت بعض الناس ضيعوا تعلم اللغة العربية واختاروا لغات مبتعدة عنها التي لا فائدة لهم
أختي والله هذه مشكلة كبيرة فما حل ذلك حلها التحاق المعاهد التي يدرس فيها اللغة العربية كمعهدنا الهمة ما هو المعهد الهمة؟
هو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور إنه لا مثيل له مما يملأ القلب فرحا أن نزور الكعبة الشريفة waxaa qalbigii farxadda ka buuxiyay waxaa ka mid ah inaan soo booqdo kacbada sharafta leh إنه من دواعي السرور أن أكون بينكم waxyaabaha farxadda keena farxaddayda keena waxaa ka mid ah inaan dhexdiina ahaado فزت في المسابقة كاد قلبي يضير waxaan ku guulaystay musaabaqada wuxuu sigay qalbigayga inuu duulo mar kasta oo i soo booqdo saaxiibkay wuxuu i siiyaa hadiyo في كل مرة يزورني صديقي يعدني هديه ardaygu wuxuu daa'imay maqnaansho joogto ah الضالب داب على القيام دائما dhakhtarku wuxuu ii sheegay caafimaadkaygu inuu wanaagsan yahay أخبرني الطبيب أن صحتي جيدة
luuqadeed ku hadashaa بأي لغة تتحدث
may fahmaysaa هل تفهمني ma hubo لست متأكدا si kastay ahaataba على أي حال anugu waan jiranahay أنا مريض أين نلتقي halkay ku kulanaa خذ دواءك daawadaada qaado أتصل بالشرطة booliskala xiriir تحدث معي ku hadalla jirkeyga لست تربا لك iska faacma nihin هي تشبه أمها من كل النواحي ayadu dhinac walba xigshahada hooyadeed إنهما توأمان labadooda waa mataa bandhigan wuxuu ahaa muraayad laga dheehan karo heerka aqooneed ee ay hablaha muslimaadka ah gaareen muddada gaaban ee afarta bilood ahaa isagoo markhaati ka ah dadaalka joogtada ahaa sabirka iyo rabitaanka ay u qabaan barashada cilmiga naafaca ahaa waxaa si cad uga muuqatay in ay kasbadeen aftahannimo faham qoto dheer iyo kalsooni ay ku cabbiraan aqoontooda haddii hablaha muslimaadka ah ee degmada ceelgaras ay sidaan ugu sii wadaan barashada luqadda carabiga iyagoo leh adkaysi dadaal iyo himilo foga shaka kuma jiro inay gaari doonaan heerar saro oo aqooneeda afartii bilood ee keliya ay waxbaranayeen ayay durba ku gaareen horumar la taaban karo taasoo daliil u ah in mustaqbalka ay noqon doonaan hordoor aqooneed oo wax ku biiriya diinta bulshada iyo jiilka soo koraya waxaana taa sababteedii allaah kadib lahaa machadka alhimah oo noqday il nuur aqooneed u ah bulshada degmada ceelgarasa halka hablaha muslimaadkuna ay yihiin midhodhal dhaxalgal ah oo ka soo baxay geedka cilmiga walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda waa warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landuluse xildhigan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu